magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano hoos yimaada waxaa bilihii ugu dambeeyey ka jiray cudurro kala duwan oo ay ka mid tahay jadeecada waxaana jiro cudurro badan oo kusoo lalaabtay sannadihii ugu dambeeyey gobolka hiiraan doctor cabdicasiis ibraahim ayaa waxa uu ka warbixiyey cudurrada ugu badan ee haatan ka jira deegaanada gobolka hiiraan hoos yimaada waxaana uu sheegay haddii la fiiriyo marka cudurada soo noqnoqda badana yani sida shuban biyoodka o kale aada usoo noqnoqda jadeecado kale hadda zaaid ah waqtigan hadda xaadirkan lagu jiro cudurada caruurta cudurada dadka waaweyn siba sokorta ayaa hadda zaaid usoo badanayso cudurka la yihahdo diabetes militus sababtuna waxaa waaye noloshii dadkii isbedeshay muxuu ahaa stress fara badan dadkii haysto colaado fara badan dadka haysto yani waagii hore ma jiri jirin muxuu ahaa sokortan faraha badan galab iyo subaxna waan shaqeynaa yani dowradii hataa waan shaqeynaa hadda waqti xaadirkan lagu jiro xaaladahan aada ku adag khaasatan beledweyn haddii goboladii isbitaalkii yani waxaa muxuu ahaa ka holeelay hay-adihii gargaarka caafimaadka fidin jiray marka muxuu ahaa caafimaadkii xagga caafimaadka hoos oo u dhacay gobolka sidoo kaleed waxa uu sheegay in dadka qaarkood aysan fahansaneen waxyaabaha lagula tacaalayo inkastoo dadka badankood aysan ku baraarugsanin dad waxaad arkeysaa muxuu ahaa markii aad tiraahdo hala talaalo caruurta kaa diidaya laakiin ka hortaga waa un tallaal un in la talaalo caruurta la talaalo saas unbaa looga hortegi karaa cudurka muxuu ahaa jadeecadana waa cudur muxuu ahaa aada muxuu ahaa dilaa u ah haddana mar walba ka hortagiisa iyo tallaalkiisa hay-adahan way ku howleyihiin muxuu ahaa waana muxuu ahaa xaalad jirto yacni khaasatan hadda hadda haysato muxuu ahaa dadka reer beledweyne koleyto waxaan mxuu muxuu ahaa rajaynayaa wixii karaankeena inaan unka qaban doono duuleyra maalinta khamiistoo kale ahan qaabilnaa dadka agoontoo kale doctor cabdicasiis ayaa sidoo kaleeto wuxuu baaq u jeediyey dowladda iyo muxuu ahaa iyo qurbo joogtaba ciddii waxu qabanayso muxuu ahaa dadka reer hiiraan ama yani khaasatan reer beledweyne waa ugu baaqaya inay wax u qabtaan yacni adeeg caafimaad ay u fidiyaan environmentigana lagala tacaalo muxuu ahaa musiibooyinka ka hortag loo sameeyo yacni waxyaabaha soo celcelin kara mar walba musiibooyinka dabiiciga xagga muxuu ahaa daawooyinkana laga saaciido tamaca maanta waxaa waaye aada iskugu baahan yahay yacni kuwana way xanuunsiyihiin kuwana abaaro iyo waxyaaba noocaas ahaayo marka sida hadda barnaamijka caafimaadka gobolka in wax laga bedela fiicnaan lahayd hay-adaha gargaarka muxuu ahaa yimaadaan ugu yaraan daawooyin ay u keenaan muxuu ahaa si loo yacni xataa gabaabsi ay noqdaan faleembooyinka dadkii wax lagula tacaali lahaa baahida ka jirta ay soo muxuu ahaa ay soo assessment gareeyaan ay soo ogaadaan kadibaa muxuu ahaa qofka wax loo gudbin karaa laakiin waxaa waaye yacni anaga muxuu ahaa marnaba cabasho iyo maanan gudbinin intaan isku tashan karno waan isku tashanay bashiir cabdullahi cusmaan raadi warson beledweyne